kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilidan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho islamarkaana aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijka kulanka toddobaadka waxa aynu ku eegnaa hadba toddobaadka wararkii ugu waaweynaa ee aynu baahinay islamarkaana taagan ama saameyn ku leh bulshada iyadoo dadka soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku kala sugan ay barnaamijkan igala qayb galaan haddala aynu socodkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale mawduuca barnaamijka kulanka suwaadka aynu uga hadli doono hadduu alla idma daawadayaal dhegeysta waxa uu noqonayaa gobolka banaadir waxa uu dhowaan si rasmi ugu dhawaaqay islamarkaana ka bilowday magaalada muqdisho mashruuc loogu magacdaray dalkaaga ku dhiso hal doolar haddaba mashruuca isaga ah ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa muxuu yahay mashruucaasi ilaa hadda maxaa ka hirgelay sababaha maamulka gobolka banaadir uu u dejiyey hadduu alla idinta barnaamijka uu socdo dhegaystayaal daawadeed waxaanu fursad idiin siin doonaa inaad barnaamijka nagala qayb gashaan oo aad su-aal iyo aragti soo weydiisaan guddoomiyaha oo ku saabsan mawduuca barnaamijka kulanka suwaadka ee hadduu alla idno xagga raadiyaha barnaamijka faad cabdigaas ayaa ka farsameynaya kaamirada macaani farsamada t v-gana waa fuaad muxudiin qarid gudoomiya markaa kusoo dhawo barnaamijka kulanka suwaadka ee raadiyo muqdisho ee k t v waxaad balfahay marka hore dadka soomaalida ku dhegeysanaya ama ku daawanaya ka siisaa mashruucan dalkaaga ku dhisa hal dollar ee maamulka gobolka banaadir uu ku dhawaaqay waxa uu yahay
bismillahi alxamdulilah rabiin san calaa amri dunya wadiin sala allahu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasallam bacd awalan radio muqdisho iyo idaacada iyo t v-ga xasan t v iyo dhammaantiin waan islaamay ninka mas-uuliyiintiina iyo ragga wariyaasha ah dalantaa kadib su-aasha aada weydiisay oo ku saabsan mashruuca dalkaaga dhiso dalkaaga ku dhiso hal doolar waayo sidiis dalkaaga dhiso kaligiis kuma dalkaaga dhiso waa sax laakiin dalkaaga ku dhiso hal doolar waa iyadaas oon jijibinay maxaa yaele dalkaaga dhiso waa mujmal laakiin markii aan waxaan door bidna anaga dad cid kastoo soomaaliyeed shaksi kasto wuxuu uga qeyb qaadan karo inaan samaynay oo ah oo qofkuna labaatan laba kuma shirin soomaali ah qofkii doolar haystana hal doolar uu tuuro intaas ayaan rabnaa inaan isu geyno oon dareenno dadku inay wax wada leeyihiin marka hadafku waa kaas mashruucani fikirkiisa wuxuu socda ilaa muddo laba bilood ah intaas waxaan dharaandadinaynay bal qaabkii ugu habboon ee uu noqon lahaa laakiin xafladiisii oo daafurka bishii oo hadda maarso dalamaadkeedii ayaan xaflad daafura u samaynay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo wasiiradii xildhibaano badan iyo shacabka soomaaliyeed iyo qurba joog iyo ay kasoo qayb galeen maalintaas ayaan xafladaas daafurka ayaan ku dhawaaqnay laakiin mashruucu muddo horaan xorinay fikirka in badanoo kamid a akoonada aan samaynay in badanoo kamidana wuu sii shaqaynayey laakiin intaas waxaan raadinayna inaan loogu qurux badan u samayno inaan u samayno brofel u samayno in aan halkudhigi u samayno wixii idina way soo idlaadeen xaflada afuraan u samayna habeen dhexdaasa oo aada iyo aada maaragtay dadku cajabgelis waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga markuu maqlo dalkaaga hal doolar ku dhiso ama hal doolar bixi inuusan inay la tahay wax yar laakiinse uusan dabcan qofku masifood usan uga daadigin hal doolar sida isagu u bixiyo wax loogu dhisi karo marka ma jiraan tilmaamo iyo qorshayaal aada dejiseen oo dadka tusaya sida qorshahan u hirgelayo iyo qaabka loo fulinayo
waa wadnaa waana runtii de wax ka badan oo kamid ah jaar dadkoobuu soo bandhigaba lacagihii dalka ku dhiso hal doolar mashruucaas akoonkaas maalintaan furnay oo aan dadkan ku wargeliyey isla markiiba in badan oo kamid ah dadku soo u baahanyen daahfurnaan wax la yidhaahdo wuxuuda inay arki karaan meesha ay ku baxayaan waana dalinsinay inaan wax cad aan dadka tusi doono wax ay bixiyeenna ay nala wadaagi karaan maalin kasta iyo bil kasta iyo sitimaan walbaba inay nala wadaagana diyaar ayaan u nahay waana mashruucaas waana bilowday in badan oo kamida shacabka soomaaliyeedna runtii gacanay ka geysteen inta dhimanna waxaan rabnaa inay ka geystaan weliba dee dadka heli kara hadda wasiirka warfaafinta oo kale habeenka wuxuu ballan qaada maalin kasta hal doolar inuu ku shubaayo isagii islaantiisaba ay hal hal doolar ku shubaayaan bishii soddon doolar waxba kama beenayso qofka hadduu heli karo qofka aan heli karin dee inuu hal doolar intuu ku shubo inaf waaye haddii shacabka soomaaliya hal hal doolar ay ku shubaan magaaladan muqdisho way dhismaysaa dibad iyo gudaba dadka joogo waxay wada leeyihiin inay noqonaysaa cid kasta ay wax ku leedahay
hadan hadalkaagi raac gudoomiye waxaa tii dadku waxay wax ku bixin karaan inay arkaan daafurnaan waxaana jiray mashruuc oo hore madaxweynuhu uga shaaciyey baarlamanka oo ahaa afqalaad waxa lagu yidhahda saddex xaraf oo ah taab oo dabcan iyadana daafurnaantaas ah oo dadku inay waxooda si cad u arki karaana waa dadka dalka xaaladuu ku jira iyo muddadii lasoo maray si qofka kalsoonidiisa loo helo in mashruucan uu si daafuran noqdo oo qofka ugu kalsoonaan karo waxa uu bixiyey meesha ay ku baxayaan ama meel uu kala socon karo ma jirtaa qorsho aad yana udejiteen haddii la heli kari lahaay saacad kasta akoonka waxa ku dhaca haddii de dadweynaha meelay kaashada ka daawan karaan ay jiri lahayd waan tusi lahayd laakiin dee wixii akoonay ku dhacayaan laakiin annaga waxaan awoodna inaan dhahno akoonkaani waxaa ku soo dhacay intaas oo oo doolar oo kun oo doolar ku dhacday qaabkaani ugu dhacday waan bixinaynaa qaabkaanaan u bixinay ama ama qaabkaan rabnaan u bixinay inaan cadayno hadda masalan laba boqol iyo labaatan kun oo doolar iyo iyo boqolaal doolar adigoo lacag ah ayaa kusoo dhacday laba boqol iyo labaatan kun oo doolar boqol iyo konton kun oo doolar wadada maalin dadgoole xoogay ayaan ku darnay konton kun hadda waxaan rabaa inaan ku bixiyo wadada sayidka oo hadda dhamaatay ayaan rabnaa inaan ku bixino lacag kaloo fara badan oo bixinaa jirto konton kuna ka horeysaan bixinay konton kale waxaan ku bixinay wadada muqdisho iyo iyo hobyo ayaan ku bixinay konton kale wadada laftirkeedaan ku bixina kale marka waxaas waa canshuurta dadka laga qaadayo dowladda hoose ayay ahaayeen laakiin akoonka dalkaaga ku dhiso hal doolar mashruucaasi markuu bilowda lacagta kusoo xarootay jaa wadooyinkan ku bixinay inta taalna wadoon bay u taallaa wax kale lama adeegsan doono hadii ila yidhaha waay arrinta canshuurta iska dhawaajisay dabcan waxaan ognahay magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir canshuur ayuu ka qaadaa haddana mashruucan ayaad bilowdeen canshuurta saa sheegtay meelo qaar waxaad ku bixinayseen in wax lagu dhiso sidee marka labadan isaga maxaad yidhahdaa isu garab soconayaan
waxay isu garab soconayaan canshuurtuna waa dee canshuurta dadweynaha laga qaadayo oo ahaaday sanadlaha aheed oo guryaha laga qaadayo oo iyadana loo adkeeyey in lagu bixi doono dhismaha wadada weyn ee weliba wadnaha ilaa iminka maysan gaarin awoodna uma yeelanin in wadadii wadnaha la furo la dhagax dhigo shaqadii ay socoto sabaa jira awgood iyadoo weli cansuurta aysan soo dhammaan taas ayaa keentay lacagta soo xaroota laftarkeeda mediaan ka sheegnay canshuurta kasoo xaroota ayaan dhawey mediaan ka sheegnay haddana haddii la yaraado mediaan ka sheegi doona waxaan dhihi doonaa lacag guryaha laga qaada waa intaas intaasaana u taalo ilaa iyo iminkana anigu hal shilin kun shilin allaa ka dhigay lagama isticmaalo meesha ay taallaa cid walba dadka og maamulka og madax madaxda maaliyadda og waan cadaynaa iyaduna dadkana u soo bandhigaynaa iyadana haddii ila yidhaha waay dabcan gudoomiye hadda saa sheegtay ilaa hadda mashruucan meelihii laga hirgeliyey waxaa ugu horeeyey wadooyin sida wadadan sayidka iyo tan bulaxuuda oo kale mashruucan ma wuxuu ku koobnaan doonaa unna wadooyin lagu dhiso mise waxaa jira qorshayaal kale oo mashaariic horumari lagu sameynayo awalan wadada sayidka dadkaan abaabulnay qayb weyn ayay ka qaateen waddada inay dhisaan lacag ayagaa ku bixiyay dadkan ku baxshay annaguna waan waxigelina waana abaabulna waana kala qayb qaadanay gacanana ka geysanay haddii ilaa yidhaahdo tan buulaxoodeyna dadkan intaan abaabulnay isxilqaameen inaan gacanana iyaduna gacanan ka geysanay laakiin dadka is abaabulay oon abaabulna laftarkooda ayaa qarashka bixinaya inta badan annaga marka wadooyinka magaalada muqdisho waa garan karti waa wadooyin aad u fara badan wadooyinkao dhanna way burbursan yihiin oo wadda caafimaad qabtoomaba jirtaba waddada makaan mukaramaada walaalayn turka inoo dhiseen mooyaane waxaasoo wadda ayaa wuxuu nooga been inaan dhisno marka qaarna waa laba laba kilomitr qaar waa saddex kilomitr qaar waa afar kilomitr qaar waa kilomitr soddonkii wadnihii warshadihii iyo wadooyinka farxadaha dhana naga raba dhisid waxaasoo idlaan rabnaa inaan dhisno waddadaa dhisitaankeeda ayaa waxay qayb ka tahay waxa aan raadinayn horumarka dalka sabad waxay tiraa war helaa tala hel markii aan waddo dhisanno waxaa imaanaya horumar waxaa imaanaya shaqa abuurmays layrka ninkii iibsana shaqa u abuurmays kan biyaha iibiye shaqa u abuurmays dukaanlaha shaqa u abuurmays kan kobaha baalasho shaqa u abuurmayso kan baabuurta dhaqa shaqa u abuurmayso bilicda magaaladan way soo noqonaysaa marka wadooyinku waa qey- nolosha barkeedu waa waa jinaada macsan tahay dabcan waxaa jira dhegeystayaal iyo daawadayaal aragtidooda goor soo gudbiyey oo baraha warbaahinta qaranka ee facebook sida bogga s t v iyo radio muqdisho kusoo kala shaaciyey intaan ka gaarno waan dulmari doonaa laakiin waxaan furjeclahay inaan fursad siiyo oo fursad ugu badan yeelan doonaa dhegeystayaasha barnaamijka la socda iyo daawadayaasha si aragti iyo su-aal waxa ay qabaan ay noola wadaagaan hadduu allah awoodila raali ka noqdo inta uu barnaamijka socdo fursadooda waa aan sii doonaa laakiin waxaan jeclaa gudaniya markaad eegto sida hadda aad wax ku wadaan oo mashruucan uu ku bilaabay mase leedahay si kalsoonida dadka hanan karta oo mashruucan uu ku meelmari karo waa ay yihiin mise eh, dabcan oo hadda qorshaha aad dejiseen ilan waa qorsho aad ugu talagasheen waxaan inay ku socdaan
aada iyo aadaan u aaminsannaha maxaa yeele aniga ayaa waxay iga go-an tahay dadka waxooda inaan in laga leexo oo aan dhanna loo fiirin kalmeedkayga inaad ugtiin maaqaanaan markaa imid waxaan rabay qandiga dabadaha laga tago waxaan ina karsan jeeb ma laha oo ku tusayso qofka inuu dhimanayo hadduu dhintana wuxuu aruursaday inuusan horuu qaadan inuu ka tegi doono waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusaysaa inaan anigu aan rabno dadka inaan waxaan ka qaadno aan wax ugu qabanno sida de wax alla wax anigu waxaan ku baqiya waxaa ka jira wax dadka laga qaaday waxa dadka laga qaaday in dadka wax u muuqdo loogu qabto ayaan aaminsana in jeebka lagu kalirto ma aaminsana taas ayaa keenaysa waxaan kaloo rabaa haddii ilaa yidhaahdo in aan guddi u magacaabo oo bulshada ka mid ah guddigaasna ay la socdaan haddii ilaa yidhaahdo way waxaan jeclaa gudamiyey inaan xagga iyo aragtida daawadayaasha iyo dhegeystayaasha ee facebook ay noogu soo qoreen labo ilaa saddex aan israaciyo oo isna mawduuca ku saabsan Ah, qofka ugu horeeya waxa uu yidhi magacaygu waa cabdicasiis inasan yare waxa aan salaamayaa guddoomiyaha iyo bahda barnaamijka daadiyanaysa waxa uu leeyahay waxaad muujiseen dhabar adeeg waxaan guddoomiyaha weydiin lahaa buu yidhi haddii aan nahay muwaadiniin soomaaliyeed haddana eh, la haysto guryahoodii ama gurigiisii dhulkii uu ku lahaa muqdisho ma kula tahay inaan ku hamin karo inaan dhul ka dhisto aniga oo arkaya gurigaygii eh, aan lahaa ama hantida aan iska lahaa marka dabcan eh, wuxuu ula jeedaa in weli sheekadii ku saabsaneed oo kol horena ka hadashay guryaha dadka la kala haysta iyo wax la mida iyadoo taa ay taagantaha wax laga qaban mashruuc in qofku uu wax dhisto dalkiisa ama uu geliyo siduu ugu hamin karaa
wallahi de taas waa runtii mushkilad jirta waaye oo shacabka soomaaliya meelkastay joogaanna waa runtii waa uga taxsiinayna waxyaabahaas oo ku dhacay Ee, qof muslim oo soomaaliyeed hantidiisa in cid kale ay ku raaxaysata haysato isagana uu banaanka ka joogo waa dareen runtu aada iyo aada u xoog badan waana waxyaabaha aan kasoo horjeedno in qof bini aadam oo soomaaliyeed xaqiisa in cid kale si xaqdaqa ah ay ku haysato gacanana kasii doonaa intaan awoodno oo karaankayna ah haddii ilaa yidhaahdo Een, taasna ma baajinayso aan isleeyahay qofku inuu horumarka lasii sameeyo ma baajinayso waxaana isleeyahay waa waa la xaqiijin karaa haddii ilaa yidhaahdo
way aad u mahadsan tahay xagga telefoonada dhegeystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka la socda ayaan jeclahay inaan fursad siino ilaa laba dhegeyste ama saddex dhegeyste si markaa aan u helno ayaan isugu xiji doonaa si guddoomiya hal mar ugu jawaabo dhegeystaha ama daawadaha ugu hore ee qadka ku jira hallo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa maxamed cali oo kusoo hadlaya degmada huruuda maxamed eh, kusoo dhawo barnaamijka kulanka sidaadka ra'yi iyo su-aal waxaad nala waayeysaa
waa kusoo dhawahay guddoomiyahana waa u hambalyeynaya howsha sharaf kale oo dalka ka hayo guddoomiyaashii ka horreeyena howl ay qabanaya u qabtay Ee, midda labaad waxaan weydiinayaa guddoomiyaha ma leeyihiin injineero iyo dadka baarad dhawo qofkii lacagii laga qaaday sida wadadii horwadaha oo kale hadda waxaa jira xareer agteeda ee, khasaare ayay u keentay faa'iido laga hela iska daaya biyihii wiilashoodii u fadhiyaan wax horumaraa male wax horsaa looma samayn injineeradii sameeyey barnaamijka samaysa baaraadegin ma leedihiin injineeradii iyo xamdegaarka baaraadega qorshahaas
waaya maxamed aad baa umahadsan tahay guddoomiyaha waa uu kaaga jawaabi doonaa su-aasha aada hadduu alla idmo qofka kale ee ku xiga hallo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullah walaal magaca yaalkaa joogto
walaal waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdilcasiis geele waxaan ku suganahay degmada xaafadda sooban ku suganahay magarad cabdicali soo dhowow eh, barnaamijka kulanka doodka ra'yi su-aal maxaad nala wadaagaysaa horta kuna ra'yi ama su-aal intaana u gudbin waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir hadda uu iskuja sida wanaagsan ee quruxda badan oo nagu soo fariistay maasha allah waan salaamaya adiga iyo eh, bahda raadi kusha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan u gudbo waalaikum salaam waraxma haye mawduuca hore u gudagal ra'yi iyo su-aal fadlan
horta maasha allah ra'yiga aan ku horumaro horta maamulka waan kanaajir inkuu hadda xilkan xilka qabtay maasha allah shiqa khayr badan allah siiyo waxaan aragnaa in xoogaa waxyaabo badan ay soo kordheen oo waxa weeyaan dugdhis badan wadanku hadda u yartahay uu hayay oo hadda laftirkaa sooba-an marahayo waxaan ujeedaa jid laami la saarhayo ama la saaray oo dhinaca bulshada aadahayo hadda ay ugu horeysa aragtidiisa ayagoo halkaasaan ka ogaawliyaa sabarsanay iyo meelo badan oo hadda wax ka qabtay maasha allah markaas waa mahadsan yahay wata guddoomiyaha boolka banaadir waxyaaba badan oo eedeena waa jirtaa laakiin waxaan hadda u gaabsanayaa waa cusub yahay oo weli waxaan isleeyahay guddoomiyahu weli adduunyadii si fiican waa caga dhigan marka dabcan waa bogaadintaada waa uu maqlay guddoomiyaha su-aal haddaad qabto
su-aal waxay tahay dukaan galbeed hamidna weyta wuxuu ka hadlay qof kasta soomaaliya in la rabo inuu qaato musabaqadii ama kesara munisib iyo iyo in gawaarida la hubiyo taargooyinkooda ama loo sameeyo taargaba marka guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa rabay inaan su-aalo gudoomiya magaalada muqdisho waxay leedahay jidad badan ayaa laga soo galaa marka inta jidadkao dhanna ma joogtaan degmooyinkana qaar badan oo gobolka banaadir ka tirsan ayaynan joogin marka waxa weeya meesha laga soo galo waxa soo galahaya iyo wax ka baxaaya idinka kontaroolin maaragtaa gudihii inaad kukubtaan sababtoo intaba waxa weye ciidamadu ma baaraan waxa soo galahaya waxa ka baxayaan ma baaraan marka aad ka rabtaan inaad ammaan ku sugtaan idinkoo oon hubin magaalada muqdisho waxyaabaha ka baxaya waxa soo galahaya halkaasna control inaan ka samaynin su-aasha waa midaas waa maasantaha walaal waa uu kaga jawaab doonaa gudoomiye laba qofood baa gudoomiye su-aal iyo bawaadin kuusoo jeedisay waxaan raacinayaa asad maxamed ardoofe oo isna facebook noogu soo qoray isla qodobka hadda ugu dambeeya ka hadlayo ku saabsanaa waxa uu yidhi guddoomiyuhu ha isku dhex wado mashruucan dalkaaga dhiso iyo adkeynta ammaanka waxaana codsan lahaa buu yidhi inuu ka dhaweeya go-aankii lixda bisha afraad labada kun lix iyo toban ee ahaa in qofku uu qaato kaarka aqoonsiga iyo baabuurta taargada waxaanu leeyahay arrintan in maamulku uu hirgeliyo fulinteeda in qasab ay noqoto lagama fursan karo marka inuu qasab u hirgeliyo diyaar ma ku yahay wuxuu dabcan ula jeedaa haddaba mar saddexdoodaa si kooban ugu jawaabta guddoomiye waayahay bismillah walaalahay asxaabteeda aada u mahadsan yihiin maxamed xareer markaan ka bilaabo waa sax injineero ma leedihiin waa runtii wax badana la rabaa in la qabto haddii aan loo helin dadka khubarada ahay oo cilmiga ku lahaa haddii aan la helin wax badanoo la qabto way halaabayaan waan aaminsannahay hadda wadada xareed uu ka dhawaajinayo runtii waa shaqo walaalahay iga hore ay qabteen wayna ku mahadsan yihin dadaalkaas la sameeyey laakiin de biyo inay fadhiyaan waan dareemaya waana la ii sheegay laakiin hadda wadadan sayidka ka baxdo ilaa tagto howladaha annaga waxaan ku talagalnay inta aan wadada kaliya la bilaabin inaan drainajka ama meelihii biyaha fadhiisan ama biyo mareenka inaan diyaarino dowlacad weyn ayaa loo diyaariyey oo hadda biyihii aan isleenahay halkaasay ku dhici doonaan injineerana waan leenahay weliba waxaan hadda aan qorshadeeda aan wadnaa cambany injineera inaan heshiis la galno si ay nooga controolaan wadooyinka waxyaabaha aan qabanayno dhammaan guud ahaan ayaan rabnaa haddana kuwa aan leenaha aan u dirnaa markaasaan leenaha soo xaqiijiya waxaa la dhisaya nooca uu yahay iyo awoodda uu leeyahay iyo jidka lafilkiisa laamiga la saarayo isbasooraha jidka ama xajmiga jidka laamigaasi uu leeyahay waxaasoo idin marka waa la controolaa waan uga hambaleynayaa runtii dareenkaas waa dareen aan wada qabno haddii aan u gudbo cabdicasiis oo ah teesaraha minishibiyo iyo taarikadii aan ka hadla habeen dhaweyd runtii waxaan aragnaa maalin kastaba dadkeena in lagu dilaayo baabuur aan lambar lahayn oo aan sumad lahayn oo meel loo raaco aan la aqoonin taas ayaa naga keentay badbaadida dadkayna aan rabno inaan badbaadino ayaa naga keentay dareenkaas labada idhi marka oo ah in baabuurka uu taarika qaato maxaa baabuur aan taarika lahayn waxaa la isweydiiyey dekada ma kasoo dega jawaab waxaa soo baxda dekada kama soo dego baabuur aan taarika lahayn waxay kutusaysaa marka baabuurka taarikada le in taarikadii laga furaayo ama baabuurka loo burburo taarikadiis la qaadanaayo arrinkaasna waa arrimaha hadista keeni karo taas raacana dhumi karo waxaan go-aaminin baabuur kasto taarikadiisa in lagu xiro ama dowlado wadato ama shacabka wadato taasna waan ka qabanaynaa xog ayaana ku muquuninaya haddana baabuurta aan qabanay ilaa dhowr baabuuraa la qabtay ilaa taarika loogu xiro meesha laga soo saari maayo waana la ganaaxaya tesara minishibina waxaan rabnaa sidoo kale in loo qaato dowladda hoose waxay xaq u leedahay inay taasara munshibi xitaa xaq loogu leeyahay maadaama xaq loogu leeyahay waxaan rabnaa inaan bilowno aan awoodda gelino iyadana sidaas oo kale si lamid ah way waxaa lasweydiin karaa guddoomiye isla arrintan taarigada ku saabsan markaad eegto inkastoo wasaaradda gaadiidku taargooyinka ugu badan bixiso haddana magaalada muqdisho waxaa ka jira goobo kale oo taargooyinka lagu farsameeyo oo mararka qaarkood dowladdu aanay shuqul ku lahayn oo ka madax banaan iyadoo golaha ay jiraan sidee loo xakameyn karaa taarikada waxaa bixiya wasaaradda gaadiidka waxayna u xilsaartay kambani oo maaragtay shaqadaas qabto xataa kambani waxaan rabnaa inaan ogaano databaseka iyo sida qaabka wax u geliyo waxyaabaas inaan ka daba tagna rabnaa marka baabuurta taarikadooda hal meel unbaa laga qaataa kuwa luqluqyada ka qaadana waa kuwa raba in laga hortago marka arrinkaas waxaan tiraa ka soconaya maan arrintii jiri doonana maan hadduu jirayba tan ah isku dhexwadida uu ka dhawaajiyey asad ayaan rabnaa inaan nasarkeeda wax ka idhaahdo asad aada u mahadsan yahay aniga saddex qodob oo aasaasi ah ayaan hadda leeyahay qodob aasaasiga waxaa kamid a kow amniga labo inaan wadanka magaalada dhisno gulihii deegaanka saddex inaan wadooyinka dhisno marka shaqo inaan isku dhex wadno aan rabno waa waaya isla arrintan markaa dib u eegto hadallada qofka ugu horeeyey ha noqdo ama kuwa kale ee noo soo qadan dhawaata madhegeystayaasha waxaa muuqata oo gudoomiya dadku ay muujinayaan in dalkooda ay dhisaan inay hamuun u qabaan laakiin haddana middeeda hortaala waxay tahay inaad dejiseen qorshe fog ama aragti fog oo ku saabsan mustaqbalka dhismo ee magaalada muqdisho ma jira hiisi dhismo oo ku saabsan mustaqbalka magaalada muqdisho idinku aad u dejiseen oo istaraatiijiyad ah oo loogu talagalay in magaalada muqdisho ay ku dhisanto iyadoo taa uusan jirin haddii la yidhahdo waxaa la dhiso cawdadi ku noqonaysa cabdifatax waa sax waaye annaga runtii istaraatiijiyadii aan yendhow dalkaan kusoo bandhignay xafladan aan u qabanay oo laba kun lix iyo tobankaan ugu talagalnay ayaa waxay kamid aheeday dhismaha magaalada waxaa kamid aheed halka sano gudihiisa inaan labaatan gaadiid ee dowladda hoose ay leedahay inaan iibino oo aan keenno jaa hadda qaara noo soo bilowday oo ayaa hadda labo ilaa saddex haddana waxaan rabnaa inaan iibino inta kale oo aan raadino waxaan rabnaa magaalada inaan anagu dhisno rabnaa kambaniyaasheena soomaalida inay dhisaan inaan dawladdu hay-adaha dawladda ku shaqada dhismooyinka inay wax dhistaan xataa waxaan amarnaa amba aan rabnaa oon ku wacigelinaa ama ku tashriixinaa ku dhiirigelinaa hay-adaha guryaha ay ku leeyihiin magaalada gudaheeda inay dhistaan ay dayactirtaan intii hal hal hay- hal meel islu saaraa lahaayeen wayna bilaabatay waanu uga mahadcelinaa wasaaradaha bilaabay waan rabnaa magaaladu inay dib usoo noolaato waaya guddimaada waa mahadsan dib waxaan ugu laabanayaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha codka telefoonada ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga halkaa joogto
magacaygu waa ibraahim macalin abubakar ibraahim deeksi waxaa kasoo wacaa degmada yaksid xaafadda city Ee, ibraahim soo dhawow ee, kusoo dhawow barnaamij kulanka doodka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa barnaamijka waa la socday gudoomiyaha gobolka banaadir oo uu mahadcelinayaa shaqada u qabtay iyo shaqada uu hadda wado intaba waxaa rabaa inaa weydiiyo laba su-aal su-aasha koowaad waxay tahay sidaa ogsoonahay wadooyinka qaar way burusan yihiin sida wadada wadnaha iyo wadada sodonka marka qorshe ma ugu jiraan in wadooyinkaas la dhiso su-aasha kale waxay tahay magaalada muqdisho waxay lahaa jirtay waxay lahaa jirtay tubooyin biyaha ka qaada ee geeya badda marka iyadana qorshaha ma ugu jiraa in magaalada bericeeda lasoo celiyo ee biyaha qashinka laga qaado ee badda lagu shubo waaya aad waa mahadsan tahay qofka kale ee ku xiga ayaan raacinayaa halo asalaamu calaykum
halo
waan ka xamahay qofkaasi nama uusan maqal dhegeystaha ama daawadaha kale ee qadka ku jira ayaan fursad siinayaa halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga halkaa joogto والله محمد علي حسين دقمة البسكيلي maxamed ayay kusoo dhawo barnaamij kulanka doadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa والله الأرسل وحن روا قدوميها قبل كبنات الأرسل إنه ما أبي مركز كوات مركز حتى قدوميها أرسل وما سنها هو لبضا أو لبضا وقبطي فحنا ويقول مين marka dhalin yar uu leeyahay ilaa biniaadanku sidiisa ma dhamaan karo mar hadduu qofku mas-uul noqdo dhalin iyo aadan wuu yeelanayaa laakiinse waa u mahad celinaya gudoomiyaha gobolka banaadir saliisheer waa hadda furan aniga waxaan ahaa ragga darawaliinta ka- oo ka shaqeeya magaalada muqdisho gaar ahaan bajaadhida dhibaatooyinka magaalada ka jirna waa la socotaan hadda wadada siiska oo kale ayaan weyn u fureen haddana hadda way naga xagteen dowladda marka horta arrintaasina wax qabta maamulka gobolka banaadir aadan u jeclaan lahay mideeda kale nimanka taraafikada ee wadooyinka taag taagan ee hadda ragga darawaliinta ayagoo sharcigooda kumbuleysa haddana lacag sharci dara aa mawduuca barnaamijka nala fahanto waxaan ka hadlaynaa mashruucan la yidhahdo dalkaaga hal doolar ku dhiso wixii su-aala oo dib uliska ku saabsan dabcan waan u gudbin karnaa guddoomiyaha laakiin wixii mawduuca ka baxsan waxaan rajeynayaa in dadka kale ee barnaamijka ka qaybgelaya aad fursad siiso adoo raalli naga ah
waa mahadsan tahay iyadana waa aada waa mahadsan tahay gudoomiye dabcan qol qof ayaa su-aal kusoo weydiiyey laakiin waxaan rabaa laba qofood oo dadka facebook wax noogu soo qoray kamida ayaa hal su-aal iskuulada ku weydiiyey cabdicasiis maxamuud kulmiye iyo maxamed xasan sahal dabcan waa su-aal si markii loo dhigo ku saabsan dhulalkii danta guud ama dhulalkii dawladdu lahayd ee la bixiyey hadda ka hor idinkan go-aan aad ka saabteen maamulka marka aad timid waxay labada siskuuda ku weydiinayaan arrinta la xiriirta waxay leeyihiin duqa magaalada in isagu uu bixiyey garoonka waamo ee degmada boondheere iyo in dawladda hoose ay go-aankeeda garoonka lagaga bedelay garoon oo dad shaksiya ay qaateen haddaad si kooban u qanciso adoo dhegeytaa sharana ku bilaabaya
san adigu isii xasuusto waxaan rabaa inaan ibrahim de- deeqsi wuxuu yiri wadada wadnaha oo burbursan ku jirtaa waxyaabaha uu rabo gudoomiyaha deegaanka iyo sodonka iyo waa labada hadda noogu waaweyn ee noogu taagan runtii sida falaan camal noogu taagan waxaan rajaynaynaa wadada wadnaha kordhow haddii ilahay raadin dhagax la dhigo shaqadeeda bilaabato bisha afar gudaheeda sidaan ku rajada weyna haddii ilaahay uu naga ogolaado marka way noogu jirtaa qorshaha waana wadaynaa tanaa tubooyinka biyaha waa waxyaabaha aan kow ka hadalnay kamid tahay inkastoo de meelihii biyaha mar jiraan ama meelihii biyaha fadhiso jiraan shacabka soomaaliya ay dul ay dul degeen meelo badan oo kamid a meelo badana dee dhagaxyada shubka meel walba la dhigayo in caqabada ay ku yihiin magaaladii marka culays kuwuu jiraa xagga biyo mareenadii culaysay nagu hayaan waad aragteen umalayna anigoo balaaxadii intaan dhex galno dhulka hoostiisaan qashinka ka bixinayno marka waa qorshahaas waan waan wadnaa laakiin culayskaas nagu jiriya oo xagga meelihii biyo mareenka ahaa jirta maxamed dee bajaaj iyo sayidkoo ka hadlay anigu dee bajaajka inaan la dhiban go-aana marka ka gaarnay dee waanu dareemayaa runtii culayska ay shalay ay qabi jiraan maanta inaysan qabin tan wadadana waxaan rajaynaynaa in iska kulmi doonto duruufo amni awgood inbay u xiran tahay tan oo facebooka maxamed xasan iyo cabdicasiis maxamed kulmiye labaduba dabcan si sunna ay ku weydiiyeen waa sheeko dhulalkii la bixiyey dowladdu waxay si usoo hosgelaysa laakiin iyagu waxay sigaa carabka ugu dhisteen garoonka waama ee degmada boondheere okay aniga sida markaan imiro ilaa hadda dhul dan guud ah shaksi maanantin waxyaaba aan inta badan ka taxafudayana kamid tahay inaan dhul dawladeed inaan shaksi siiyo waxyaaba aan adiga taxdiraya kamid noqon doonta haddii ilaa yidhaahdo garoonka waamana anigu maana bixinay qof dukumenti laho dukumentigiisa wato markii maxkamadii iyo gudiyada khilaafaadka dhulka iyo meel kasta ay tageena loo xaqiijiyey unbaa la siiyey anigu aniguna ma siinin waxay la horeeyaayeen fikreetateyda ama sabarwaqan waa sixaan wax kuma qaadan
way aada waa mahadsan tahay gudoomiye dib ayaan dhegeystayaashii iyo daawadayaasha barnaamijka ugu laabanaya si aan ra'yigooda iyo su-aashooda waan daawadaha ama dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo waan ka xumana qofkaasi nama uusan maqan gudoomiye su-aasha ku saabsaneed midda wadooyinka ah oo dabcan lagu weydiiyey daawado kale oo isna dadkii facebook wax noogu soo qoray kamid ah ayaa waxa uu ku weydiinayaa si kale waxa uu leeyahay marka loo eego mashruucan dalkaaga ku dhisa halgooda meelaha hadda uu ka bilowday marka la arko waxaa jira in degmooyinka gobolka banaadir aan si isku mid ah loo fulin magaciisa waxa uu kusoo koobay ibraahim jacaal waxa uu yidhi meelaha qaar ibraahim cabdillahi meelaha qaar degmooyinka gobolka banaadir mashruucan waa laga fuliyay degmooyinka qaarkood sida degmada kaaran ay kamid tahana weli hal muddo xitaa lagama dhisan maxay ku dhacdaysaa
horta ibraahim waxaan rabaa inuu ogaado annagu dadka ayaan abaabulnay reer kaaraan iyo reer cabdicasiisna waan abaabulnay kulanaan u qabannay waan isugu yeernay waxaan dhahnay wadooyinkiina dhista hataa hal wadaan u arkayna horena wadada ka baxayso mariino intaa dhisatin ilaa kawanbari aadaysa dhista oo boorka iyo haddii roob da-ana aan la mari karin dadku waan abaabulnay dadka ayagaa laga rabaa inay inay kacaan inay dadaal sameeyaan laakiin dad hurdaayo anagu waa kici karnaa laakiin dad soo jeedo ma kici karno haddii ay bilaabaan dhaqdhaqaaqaasna anagu garabaan ku siinaynaa laakiin qofaan soconayn anagu ma ordisii karno waxaan rabnaa reer kaaraan ee dadka u sheegaayo oo asigoo kow kaya marka hore inay bilaabaan wax anaguna waan la shaqaynaynaa waddo gaaroo anaga maaragtay nooca yiman ma jirto waddooyinkaas halbooliyaha oo dadkoo dhan ka dhexeeyo runtii waa noo tilmaaman yihiin laakiin inta kale faracyada waddooyinka dadkoodan abaabulaynaa dadkaan rabnaa inay wax ka qabsadaan
isla facebooka reer kaaraadara iyo cabdixakiin ayaa magaceeda buu yidhi cumar waxaan deganahay kaaraan waxaan weydiinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan ahay arday waxaan aada ula dhacay dhiso dalkaaga mashruucan ah mana shaqaysto haddana waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato inaan dhiso dalkayga balse cabsi ayaa i haysa guddoomiyaha sidee barnaamijkan diso dalkaaga igu caddayn karaysaa in lacagta aan bixiyo aan la musuq maasuqayn balse arrinkaas sidee iga qancin karaysa ayuu ku leeyahay
waa runtiisa horta wax meesha ilaahay wax u dhiibo waana rajeynayna ilaahay u waxsiiyo laakiin hal doollar hadda cid walba iska heli kartaan is ilaahay hadday dadaal samayso waan xadiyey horaan u xadiyey annagu lacagta dadka aan ka qaadno waxaan gelinaynaa dalka waxaan ku cadaynaynaa hadday doonaan waa waxay doonaan ay ku qanci karaan aan samaynayna waxaan rabnaa haddii ilaa yidhahdo hadda xafiis ayaan ka dhignay oo xafiis gaar aan u astayn oo laleeyahay xafiiska dalkaaga ku dhiso hal doolar niman dhallinyaraha ka shaqeeyo dhalinyarada kulligood waxa waaye isu yimaadaan ay muraaqabi karaan ay muraashaxi karaan dhihi karaan aawe soo galay akoonada aaween ilaan akoonku banki salaam markii la tagaa waxaa la weydiin karaa adiga akoonka dalkaaga ku sal doolar meeqaa ku jirto cid walba ay furanta inay weydiiso inay la socoto kadibna hadda waxay dhihi karaa intee lagu baxsho anigana la weydiin karaa marka taas waxaan is leeyahay waa arrin hadaa karto guddi oo runtii ururada bulshada ka tirsanna na waanu adkay doonaa haddii ilaah yidhahdo nala ogaado laakiin ha ogaadaano dalkaaga ku dhiso hal doolar waa culeys la fududeeyey waan rabnay dad oo dhan inay ka wada qayb qaataan say u dareemaan dad waxooda inay dadku wax ka leeyihiin oo wadadii mara in ayagu wax ka dhistay ay ogaadaan si beri ka maalin uga badbaado kuwa gaar inay dowladda askari inta leeda la burburiyo sida kuwa hore ay aaminaan in ay wax ka leeyihiin waxaa kaloo ugu kalifa aniga runtii markaan raba cabdifatax inaan aan runta kaaga sheegaya waxay tahay waxaan arkay aniga gabar soomaaliyeed ay idoo qoolanaysa inta lasoo qaaday isbitaalka loo wada la gaarsiin waayo wada la-aan wadada qaarkoodna way xiran yihiin wadadii laboorka ka xireed madiina laga soo qaaday wadadii banaadir way xireen sii buulixooyna biyaa yaallo meelay martay weys intii luuqluuqyada la marsiinaya karakish ku socota qofku meeshaasi ku dhigbahda inuu maaragtay kuna dhimato mid kale waxaa lai sheegay iyadoo lasoo wadaa wadadii xirana askartay ku timida georgiyaa la yidhi baabuurka ninka warxuur qofka olaan wada waa fooshaan ma naqaana georgi intuu dajoo garabka qabto damco inuu la lugeeyo markaasaa intuu la lugeynaya meesha ku dhig baxday waxyaabahaasoo idil ayaan arrin taasaan ugu kalibtay inaan dadka dareensiino inaan wadooyinka aan dhisano si wadooyinkaas haday noo bataan haddii waddo lagaa xiro waddo kale loo maro dadku ay helaan saas ayaan ugu kalifay waxaan rabnaa runtii inaan aad iyo aad uga dhamayno naftaan agdhigayna haddii ilaa yidhaha insha allah aad waa mahadsantaha gudoomiye dib baan ugu laabanaya dhegeystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka si aan furabuseyno qofka qadka ku jira halo salaamu calaykum halo halo halo salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal ma cayaalkaa joogto maxamed cumar dalaxa oo joogo degmada kaxdas maxamed sadow ra'yi iyo su-aal barnaamij kulankaas waxaan ula waayeysaa guddoomiyaha waxaa weydiinaya dowladda kaxada waan ognahay dowlad ballaaran waayo marka dowladan waxaan ognahay wax ayna ka helin oo dibdhis ah inba waxaan ku leedahay waxyaaba kastaba oo nooc kastaba ah guddoomiyaha muxuu ayagu leeyahay arrintaas
waayahay dabcan maxaa kaxda uga qorshaysan inkasta uu ka jawaabay guddoomiyaha degmooyin gobolka banaadir waxa uga wada qorshaysan iyadan ay gobolka ka wada mid tahay haddana si kooban ay kugu gudmari doonaa qof kale ayaan raacinaya guddoomiye halo salaamu calaykum
وعلى سلام ورحمة walaal magacayga halkaa joogto waa magacaygu waa cabdinaasir saliil degmada xamar weyne cabdinaasir kusoo dhawo barnaamij kulanka doodka ee radio muqdisho s t v ra'yi iyo su-aal maxaad nagala qabgelaysaa
waa wanaagsan tihiin waana ku dhowahay barnaamijka waxaan rabaa inaad su-aal kooban weydiiyo haddii ilaahay idmo guddoomiyaha gobolka taas waa yaanta la isla dhex marayay in gobolka banaadir afar dhibic shan lagu qaybiro marka guddoomiyo arrintaas wax ka jirkeeda ma noo caday karaa waxaa kala rabaa inaan weydiiyo su-aasha labaad waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa adoo raalliga ah mawduuca barnaamijka aan ka hadlayno wuxuu ku saabsan yahay mashruucan dalkaaga hal boor ku dhiso arrimahan siyaasadda iyo wixii kale barnaamijyo gaara oo ku saabsan markii la qabanayo allah hogaansiya lakin haddaad qabto su-aal iyo feker ku saabsan mawduuca mashruucan dalkaaga hal boor ku dhisa waad nala wadaagi kartaa haddii kale aad baa umahadsan tahay dadka kale ee kaa dambeeya aan jeclahay inaad fursad siiso qofka kale ee qadka ku jira ayaan jeclahay halo salaamu calaykum halo halo salaamu calaykum aleyku salaam waraxmatullah magacaa iyo halkaa joogto magacaygu waa maxamuud waxaan soo soomaali waxaan yimaa degmada dayneyr horeyntii waxaan umaad celinaya shaqaalaha seshanka caalamiga t t kor waxaan sanadgolaan marka labaad guddoomiyaha gobolka banaadir waxaahay adana sidoo kale waa kugu soo dhawaa wax garweynaya barnaamijka haddii aan gudgalo horta anu maanta hal su-aal waa rabaa laakiin waxaan rabaa wakti inta badan inaan uga macaaliyo guddoomiyaha iyo shaqada u qabtay qodobka koowaad waxa waaye horta mashruuca dalkaada dhisto waa mashruuc aad aan usoo dhaweynay anagoo ilaa kala gaarayna shan nin ayaan waxaan kusoo hadal qaadnay qaabkan waan waxaan uga garanay qaab wanaagsan yahay balse waxaan fahmi weynay qaabka lacagta halka doolar waxaan fahmayna loo tuurayo oo macnaha proceska loo maraayo in la fahamsiiyo habka telefonka weliba uu macnaha shaqada soo saaro barnaamijka dooyinka horta waa barnaamij aada loogu baahan yahay annagu waxaan ballan qaadayna maadaama naha ardada dhigatay iskuullada gaar ahaan gobolada ka timid oo waxbarashada u socda magaalada inaan si gooni uga qayb qaadano su-aasha aan weydiiyahay gudoomiyaha waxa waaye wadada soddonka maadaama midda wadnaha ay u dhow dahay midda markaa mukarama ee dhexdii ku jirto soddonkuna macnaha ay gees soo xigto midda macnaha in midda soddonka la hormariyo maadaama taas wadnaha aan qabo in loo
su-aal baa maaqantaa dabcan qadkaa ka go-ay dhegeystaha laakiin haddana nafarka su-aashiisu ama talada uu jeedinayay waa ay soo gudubtay qof kale saddexaad ayaan raacinaya gudoomiye halo asalaamu calaykum halo
halo asalaamu calaykum calaykum asalaam ma ayaa halkaa joogto
waa maxamed bashiir alcabdaala kusugan sanabada maxamed ku soo dhao barnaamijka kulanka duadka maxaad noo wadaagaysaa ra'yi iyo su-aal walaal waa ku dhowahay horta aadan u mahadcelina telefishinkeena qaranka soomaaliya s m t v marka labaad waxaa salaamayaa gudoomiyaha gobolka banaadir aada ugu mahadcelina weliba waa gudoomiye aan isku kalsoonahay iskudaanahay shacabka soomaaliyeed weli boqol kiiba boqol ku kalsoonahay gudoomiyaha waxaa rabaa inaan su-aal weydiiyo oo ah haddii wadooyinka la dhiso oo kale ma loo gaaro qorsho oo ah oo lagu hortagayo qashamada wuxugaa oo kale sida maqaayadaha oo kale iyo xaafadaha qashamada laga keeno in laga ilaaliyo wadooyinka iyo wadooyinka la hagaajiyo oo mar walba nadaafadooda iyo diyaatirkooda laga fakaro waay aada waa maadsan tahay gudoomiye waa uu ku maqlay waana uu ku jawaabi doonaa gudoomiye adaaf si kooda ugu jawaabto saddexdii dhegeysta eena soo wacay
yarka kaxda iga soo wacay horta aada u mahadsan yahay laakiin horan uga jawaab adigaaba u sheegay annaga waxaan rabnaa dadku inay igas abaabulaan inay dadku is abaabulaan inay dadaal sameeyaan annaguna aan gacan siino ayay dayo ay qorshayno degmooyinku is abaabula ayaana ilaa iminkaan la shaqeeyo haynaa sidaan is abaabulinna waxaan rabnaa inaan idan xilligeeda aan soo jeesano laakiin bal horta waxaa waaye hadda waxawaaye ciya ayaa loo ayaa loo ciidan shahay soomaalida tiraahda cidi ciya ayaa loo ciidan ciddaas cidi diyaar garowdan anugu la shaqay doonaa haddii ilaa idhaahdo inta kale markaan hurdada ka kaxino allana gaarsiiyo garab alla kaashada anaan leenahay waxaa ku soo yiri maxamed oo yiri lacagaha xaggee lagu tuuray halka doolar oo aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxaan rabnaa horta akoonada inaan saarno t v-yada haddii ilaa idhaahdo ayaan rabnaa inaan saarno s m t v ay ugu horeyso akoonada lambaradooda meesha sidaa lagu soo tuura a t c balaas uu leeyahay oo lagu tuuro weliba salambegi iyo email lahabshilna akoonaan ku leenahay isaguna waxaan soo saari doonaa t v-yada kaashadoodaan soo saari doonaa waanan uga mahadcelinaynaa su-aasha labaad uu yidhi wadada wadnaha maadaama ay dhexda ku taalmaa soddonka laga bilaabo waa sax waaye laakiin sida wadnaha loo adeegsado soddonka looma adeegsado maxaa yeelay wadnuhu laba suuqo waaweyn na way isku xirtaa degmooyin badanna way isku xirtaa intay isku xirtay taasi isku xirtaa laakiin waxaan leenaha wadada maka almukaram haddii wadnaha la dhiso maka almukaram culeyska wuu ka degi lahaa dadkuna inta badan meelaha ay usoo shaqo tagaan waa un magaalada gudaheeda taas ayaan wadnaha u dooranay kan ah qashinka maxaa laga yeelayaa haddii laamigii la sameeyo qashinkii waa runtii waa arrin dhib nagu hayso dadka soomaaliyeedna garaadkooda weli aada iyo aada uma bislaan adduunka waxa waaye si show aa ku tirtirato laamiga laguma tuuray jeebkaaga lagu qaadaa markaasaa lala raadsadaa meel yaroo loogu talagala oo jabaalad amba wax la yidhaahda laakiin dadka soo waxaa arkaysaa qashinka gurihiisa kasoo baxshay laamiga kusoo shubaya marka meelihii dee dadka ka dhaxaysay oo la yidhi dhibkoo dhan ha laga qaado oo rasuulka alai sala slam uu ku sheegay imaanka inay kamid tahay imaadatu lada cani dariiq ayaa jidkaa la keenaya wix dadka dhibaya taasna waxaan rabnaa waxygelin badan inaan ka samayno kadibna ganaax ayaan ku xuji doonaa dukaanka ama cidda aan ku aragnay rashin wadada dhegaysana dhaabaalkeeda la marsi doona warkaas waa noo soo siciya waana wadnaa
su-aal maraa gudameeye oo arrinta nadaafadda ku saabsan oo ku weydiiyo dabcan dadku waxay su-aalahan ka keenayaan dareen hore uga dhashay magaalada lafahaanteeda waa dad makaan mukaram oo kale markii laamiga laga dhigay oo dibdhiska lagu sameeyey waxaa soo baxday meelo qaarkood in nadaafadeedu aana wanaagsanaan meelan si ku talagala dadka hareeraha waddada ku ganacsada ay wax uga shubaan haddii hadda iyadoon qorshe loo dejin lagu xakameynaayo nadaafad darrada dhisaha waddooyinka bilowdaan soo hadhow haddana howl kaloo caqabad horla idinku noqotaa ma noqonayso
jeeta waxaan malaya inaad maqasho halku dhegada aan la mida waxaa kamid ah saaxib hagaaji hortaa saaxib hagaaji horta hortaada waxay eedahay halku dheg runtii muhiim oo nadaafadda qayb weyn ka qaadanaya kaas ayaana wadnaa laakiin qofka inta la isku soo qabto idan waxba loo sheegin in la iska ganaaxo ama xarig lagu sameeyo ama dhibaato kale loo geysto waxaa ka horeeya dadka in la wacyigeliyo saax bagaa joogtaada wax badanaan sheegnay haddana waan ku celceli doonaa tan kalena wacyigelin oo intaan basas ku xirno makarofanno ayaan la mari doonaa magaalada annagoo rabno inaan dadka marka hore aan uga digno ficiladaas oo qoosha xun oo ah inay wadada qashika soo dhigaan kadib dee cidda lagu arko hogaansami weyso iyaday u taallaa waya qof ka mid ah dhegeystayaasha mudaawadyaasha isaguna facebook nagu soo qoray magaciigu waa maxamed xasan axmed waxaan joogaa holban inkastoo aan ka soo daaday guddoomiyaha gobolka haddana waxaan weydiin lahaa guddoomiye waxaa bishii hore looga dhawaaday xamarweyne in ganacsatada looga baahan yahay labaatan dollar oo lagu dhiso wadada xidhiirisa xasiga dhexe iyo taalada israa'el taa oo ahayd arrin fiican laakiin aan la dhisin wadadii lacagtiina dadkii laga qaaday ugu dambeyn arrintaa muxuu guddoomiyuhu kala socdaa
wallahi dee anigu ummadoo dhan mas-uulka xamrweyne heer xamurweyne lacag laga qaado iyo in lacag laga qaado waa isku ogeynay ay ka qaadaan ganacsatada inay is-abaabulaan waa dadkan abaabulka ugu yeernay kamid ahaayeen wadadan is waxay ka baxday ilaa halkaas aado inay wax ka qabtaan ee dayactiraan ayay heday shaqadaasna kolba ganacsatada ku jirta hadii wax laga qaadan ganacsatada ka qaaday maamulku si gaar cidna ugama qaadiyo waxaan ka qaadna wax qoraal ah warqad qoraal lagu qaado aan ognaa meesha ku dhaxan aan ognay noqonaysa way aad waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan dib furas u siiyo dhegeystayaasha ama daawadayaasha ugu dambeeya si iyana ay nala wadaagaan aragti iyo su-aal ay qabaan dhegeystaha ama daawadaha qadka ku jira hallo asalaamu calaykum hallo dhegeystaha ama daawadaha qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo hallo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام وعليكم السلام هلو walaal magacii halkaa joogto
magacaygu waa cabdixamiid maxamed farax karasaay oo ku nool degmada folowdaad gobolka banaadir waan salaamaya guddoomiyaha gobolka iyo cabdifataax daarjeese waan kaa soo dhawow
waxaan guddoomiyaha wasiir ahaan su-aal ku saabsan dhanka maadaama hadda lagu jiro ama dowladda dhan ba uhadsan tahay wax ka yar afar bilood ama shan bilood ka harsan tahay dowladda dhan ba amni- amni- mandateedi waxaa la wadaa qorshayin lacagta dadka lagu lagu aruurinayo oo hadda kudhig oo guddoomiyaha gobolka hoosumeeya jiro oo leeyahay hal door rakaa ku dhiso fursatan gurub leeyahay jiray asna dowladda ka socda dadkooda oo dad dowladda ay sameynayeen waxaa jira canshuurihii dadka laga qaadayo ilaa hadda waxa muuqdo oo hadda la qabanayo oo ku saabsan dhanka gobolka marka laga hadlo oo hadda cad u muuqdo ma jiraan wadooyinkan hadda waxaa teganayo dad oo gacsatay jaamacada magaala muqdisho la sheeganayo oo anakaa dhisnay guddoomiyaha gobolka waxaan karaa marka canshuurtana aruurinayo iyo hal door halkaa ee hal door ku dhiso dalkaaga mashruuca ah in loo kala cadeeyo dadka waxaa laga qaadaa canshuuraha degmo kasto canshuurta laga qaadaa guryaha laga qaadaa gawaarida laga qaadaa ganacsatada laga qaadaa waxaa raa marka in ganacsatada iyo dadka shacbiga laga qaadayo haddana aan loogu darin hal door halkaa ku dhiso hadday jirtan waxaa sababta keenta in lagu dhiso maxay tahay waa masan tahay dabcan arrinta canshuuraha iyo mashruucan meesha waxaa isaga darsanaan waxa ay keliyihiin guddoomiyaha daaya dabcan marka ugu horeysa anaa weydiiye uu ka jawaabay haddana wuu ku kormari doonaa qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum dhegeystaha ama daawada qadka ku jira halo asalaamu calaykum waaya guddoomiye waxaad moodaa dadku in mashruucan marka hore in si fiican aan kalaadhicintiisii ayadana looga gudagelin haddana mashruucu uu xooli ku bilowday oo su-aalaha qaarna san keentay ay tahay oo dadku inaysan si fiican u fahamsanayn haddaad si kooban ugu jawaabto dhegeystayaada horwadaaga naga soo wacay inkastoo aad horeyna su-aalaha qaarkood aad uga hadashay
karatay uu mahadsan yahay fursad fan iyo mashruuca dalka ku dhisa hal dollar iyo canshuurtii wax uu iska soo qaaday fursad fan horta dad dhalinyaro ah iyo dadka waxaan isleeyahay kama mara siyaasiyiin ayaa abaabulay ayagaana la weydiinayo meeshay ku bixiyaan wax ay ku qabtaan anuu dee wax shaqaan ku leeyahay gaara ma laha ama mashruuca dalka ku dhisa hal dollar waxaan rabaa ninka ardayga ah ee fasalka aado iyo ninka waxhaystaba waxay ka wada sinaa karaan mashruucaasaa ka jiro dalka ku dhisa hal dollar oo cid kasta iyo dareemi kasta inay wax bixin canshuurta guryaha laga qaado nin guri lonbaa canshuur laga qaada nima guri lon canshuur maa laga qaada waa maya marka ninkan contributionkiisa aaway qofkan kale oo aan guriga lahayn waa inuu macnaha meelu wax ku contribution uu ka geysan kara waa inuu helaa oo dareemi karo sidaba wejigiisa u nadiifinayo inuu wadankiisa wax u qabtay inuu dareemi karo taas ayaa keentay wax la wada leeyahay inay noqdaan canshuurtan la qaado hortayna waa la qaadi jiray haddana waa la qaadaa beritana waa la qaadaya canshuurta sideedaba maxaa yeele serviceska kale dowladda hoose ay qabata ayaa aada iyo aada u fara badan kanna qaybo ayuu ka aan ka geysanaa ganacsatadaan abaabulna anago dee dadkanan abaabulna horaa u sheegnay lacaga aan ka geysanan horaa u sheegnay dowladada boolixuga yidhi ilaa hadda waxaan marayaa laba boqol oo kun oo dollar aan maraynaa oo annaga aan ku bixinay marka dee waxaan rabaa dadku waxba lama qaban inaysan dheheen waxa la qabtay inay arkaan waddada ka imaanaysa dekeda ee xamar jilb soo maraysa ee soo gelaysa madaxtooyada annagaa dayaxtirnay derbigii oo kawaanka malayka ka horjeeda annagaa dayaxtirnay labada duundoon lahaynay waa ogeedeen si u burburtanayn annagaa dayaxtirnay waddada shabeelle ka baxday xamarweyne gasha annagaa dayaxtirnay wax shaqooyin fara badanaan qabanay marka waxaasoo idloo dayaxtirkaas ayaan anagu qabanaa waa tafisyo oonan la sugi karin in maaragtay mashruuc weyn aan la sugi karin u baahan oo maaragtay dhiig joojin ah
guddimaada dumaadsan qaybada barnaamijka soo gaarnay su-aalaha dadka iyo talooyinka ay kusoo jeediyaan markaad soo ururiso ay isugu soo wada shubanayaan ballanqaadkaa yahay in waxaan ay noqon doonaan wax ku baxa meel la hubo dadkana loo cadeyn doono haddaan ayaga su-aal kaaga dhigo dadka soomaaliyada ku daawanaya xilligan ama ku dhegeysanaya barnaamijka la socda ha noqdaan inta nagala qayb gashay talooyinka soo jeedisay hiinta aan nasiibka u yeelanba gudoomiye gobol ahaan ama duq magaalo muqdisho ahaan damaanad qaadka barnaamijkan in uu yahay barnaamij la isku haleyn kara aad dadka ujeedinaysa muxuu yahay
jayka horena waan u sheegay haddana waan ku xilinaya mashruucan dalka ku dhista hal doolar dadku waxa ay bixiyaan si daah furan u arkaya cid kastooo daraynaysa inay nala xisaabtanto ayaan diyaar u nahay ama ha ahaato meel la wada joogo ama ha ahaato meediyaha ama ha ahaato ay xa- meel kasto waan diyaar unahay nagulala xisaabtamo waxaan diyaar unahay inay akoonadayna lambaradooda yaqaanaan inay weydiiyaan bunuugta ay weydiiyaan yidhahdaan meeqa ku jirta kadibna meeqa intaa ku bixisana la yidhahda annaga waxaan rabnaa sheeg waxaan bixinaynana in la og yahay si daafuran aan u bixino ay dadku inala arkayaan waxa soo galana inaan sheegno oon ka jawaabno oon dhaano mashruuca dalka horta hal doolar akoonkaas waxaa kusoo dhacday lacag intaas la eg kusoo dhacday waa ka xumaa weli dadku aada iyo aad ka qayb qaadashadooda weli way liidataa laakiin waxaan is leeyahay waxaa ka maqan akoonada meel ay ka arki lahaayeen hadda waxaan rabnaa in akoonada derbida ku dhejino inaan shaashadaha saarno meelaha baraha bulshada inaan dhigno meelahaas inaan dhigno ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo si ay dadku uga wada qayb qaataan marka anigu daafurnaanta mar walba waa ku dhawaaqnaa waana ku baaqaynaa diyaaraana una xisaabtan ugu dambeyntii marka aad umaasan gudoomiye maanta o dhan dadka talooyin bay kusoo jeedinayeen su-aalana waa lagu soo weydiinayay maxay tahay fariinta dadka kaa daawanaya t v-ga qaranka ama raadiga muqdisho aad xilligan hawada u marinaysa
fariintu waxay tahay dhowr arrimoodba kow waxaan ogsoonahay nabadgelyada ama amniga mas-uuliyadda uu ku hayo wadanka waxaan ogsoonahay guud ahaan wadanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo caasimada soomaaliya ah waxaan aada iyo aada usoo jeedinaynaa shacabka soomaaliyeed siday uga qayb qaateen haddeer howlihii la qabtay oo amni inay ka qayb qaataan ayaan usoo jeedinaynaa waxaan sidaas kale usoo jeedinaynaa ummad dalkeeda ayadaagsan waxaan rabnaa marka dalkooda inay ayagu dhistaan ay qayb ka qaataan soomaalia waxay tidhahdaa cirbad aruurtay musaaray noqotaa ama qur-aan aruurta bulac baa jirta marka waxaan rabnaa waxa inaan sukaashano oo shilinka iyo kunka iyo doolarka iyo waxaan bixin karno inaan bixino oo taasna aan ku dhisana dalkeena sidaas kalamid ayaan waxaan rabnaa dadka anshaxumada ku haya magaalada ama hoteelada ku sameeya ama baararka u furta ama meelaha karaabida la leeyahay gabdhaheena soomaalida yareerka lagu anshaxumada iyo meelahaas lagu sameynaayo waxaan rabnaa ayagana inay ka foojignaadaan waan uga digaynaa calaqa xumaanta anshaxumada waan ka digaynaa ayadan haddii ila ihahdo bilaabeenka inaan qaadno aan rabnayna kamid tahay waan amaasantihi aada waa mahadsan tahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahma duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayuu ahaa oo marti noogu asdoakan barnaamijka kulanka doadka ee raadiyo muqdisho iyo s s t guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka kulanka doadka sidiisa daadeerisa ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka intuu socday xagga raadiyaha fuaad cabdigaas ee ka farsameynaya farsamada t v-ga fuaad muxudiin qadiif ayuu ahaa xagga filim qaadayaasha ama kalamaanada waxay ahaayeen siciid sooliyaalka iyo macaani intaan barnaamij kalema ku kulmi doono dhammaanteeda waxaan idin laanaamay
طلقنا وزيد عليك والقمري وزيد عليك طلقنا وزيد عليك لا بدو بيت